bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii alla uu dalraali ka noqdo aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa raashin gaarsiiyey dadka ay saamaynta ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle ee ku barakacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ay sameeyeen ku qabtay maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan argixisada al-shabaab taliska ciidanka biiiska degmada baraawana waxa uu faahfaahin ka bixiyey dardargelin dhanka amniga ah oo ciidanka ammaanku ay ka sameeyeen degmadaasi deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa ka taagan biyoyari taasoo saameyn ku yeelatay dadka deegaanka oo aana bulshada deegaankaasi dalbanayaan in laga caawiyo dhanka biyaha akhbaraadka dibaddana dhegaystayaal waxaa ka mid a ugu yaraantii labaatan qof oo ay ku jiraan carruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay ama kooxo hubaysanaya ay ka geysteen dhulbeereedyo kuula ku yaalla gobolka daarfuur ee dalka suudaanta koonfureed
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is-ilaaliso
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha julaay labada kun iyo labaatanka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu raashin gaarsiiyey dadka ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolkaasi shabeellada hoose maxamed cali cumar jubba oo gobolkaa ku sugan ayaan ka waraysan alo maxamed
sidaad la socoto degmada afgooya gobolka shabeellaha hoose waxaa fatahaad ka sameeyay webiga shabeelle fatahaadaasuu saameyn ku yeelatay xaafado badan oo degmada ka tirsan oo dadkii ka barakaceen biyihiina ay fadhiyaan oo daadadkii ka imaaday shalay waxaa loo qeybiyay qoysaska kun qoys qoysas gaaraya raashiin maamulka gobolka shabeellaha hoose uu halkan keenay oo nacay kala duwan ka kooban maanta oo saaka dartan waxaa loo qeybinaa weji labaad oo isla kun qoysa maalmaha soo socdana sidaas ayaa lagu wadi doonaa fatahaada webiga uu geystay waxa ay saameyn ku yeelatay qoysas fara badan oo guryihii ay degna ka baxeen iminkana dulsaar ku ah guryo kaloo xaafadaha ka badbaaday fatahaada qaarkoodna ay degeen magaalada banaankeeda fatahaada webiga sidoo kale waxa ay jirtay isku socodka gaadiidka xaafadaha qaar beerihii magaalada dalagyada fatahaada waa ay baabiisay magaalada fatahaada hadda ka dhacday waa fatahaadihii ugu waaweynaya sanadihii lasoo dhaafay soomara degmada afgooye maalmihii ugu dambeeyey maamulka gobolka gudoomiye horkacay halkan ku sugnaa si ay dadaalkooda iskugu geeyaan dadka sida loo caabi lahaa dadka ay fatahaada saameysay sidoo kale weliba waxa uu fatahaad ka sameeyey deegaanada sabiil caan ole oo gobolka ka tirsan awdhiigla sidoo kale weliba waxa uu ka fatahay meelaha qaar jalaale waxaa weliba la tacaalaya xakameyntiisii fatahaada weliba marka axmedow suguud gobolka iminkaad wuxuu wajahaya xaalad fatahaada ah iyadoo dadkii deganaa magaalooyinka ama deegaanada webi ku faafana ay yihiin kuwa barakaca gudooyaha gobolka ku hadla waxa uu sheegay in weli gargaarkan uusan waxba ka tarayn dadka ay saameysay fatahaada oo loo baahan yahay in dowladda iyo hay-adaha kale gargaarka ay kaqayb qaataan walow ay cusri mudan tahay in dowladda soomaaliya ay lacag haaf milyan ama shan boqol oo kun oo doolar ay ugu deeqday fatahaada iyada maalmahan lasoo gaarsiin doono dadka fatahaada ay saameysta
waayahay maxamed hadda ka waran xaaladda dadkii barakacay ay markaa ku sugan yihiin maadaama meelaha qaar aada gaarteen oo dadku ay ku barakaceen biyaha webiga ee ku fatahay deegaanada ka waran hadda waxa hoosu dhac mayaa jira mase bal arrimahaad faahfaahin kale ka bixi
fatahaada webiga uu sameeyey hadda hoosu dhac muuqata ma jirto biyihii meelihii ay fadhiyeen ay sideeda wejifadhiyaan webiga waxaa jira meelo qaar oo laga celcelinaya weli inuu ka fataha oo biyaha ay awoodda iskugu yimaadeen halka oo jawaano cara ah oo maamulka gobolka u geeyo biyihii lagu celinayay inkastoo awoodooda aysan dhameen inay biyaha xakameeyaan oo dadaal un ay ka tahay dadka ka barakacayna magaalada banaankeeda meelaha ka caagan aaga biyaha ayay qaarkood degeen qaarkoodna xaafadaha iyo fatahaadu gaarin ka badbaaday xaafadaha farakutiriso biyaha ka badbaaday ayay dulsaar ku yihiin marka si guud fatahaada saameyn weyn ayay geysatay axmedo sanadihii dambena intaan suu tegnayna wararka fatahaada fatahaadaha way ka duwan tahay fatahaadihii hore weliba xiliyagan oo kale laguma dashanayn webigii uu fatahayo oo xiliyadii loogu bartay muusan ahayn marka dad badan ayuu saameyn u geystay welina deegaano qaar oo gobolka ka tirsan ayaa cabsi laga qaba inuu ku dhirtaa oo janaale ay kamid tahay awdhiigle oo meelaha qaar ay al-shabaab biyihii inay fasaxeen si dadka ay u dhibaateeyaan biyaha fatahaada webiga waxaa sii dheer in maleeshiyaadka al-shabaab meelaha qaar ay webiga ka fasaxayaan si wadooyinkiina ay u go-aan dadkii dalagyada usoo go-ayaana ay u baaba-aan taa oo qayb ka ah dhibaatooyinka ay shacabku hayaan
waaya aad baad u mahadsan tahay maxamed cali cumar jubba ayuu ahaa oo sii faahfaahinayey howlaha ku saabsan bal halka ay marayso xaaladda dadka ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle iyo maamulka gobolkaasi oo gargaar gaarsiiyey howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayay ku soo qabteen horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab nuur maxamed cali weriyaha warbaahinta qaranka ee gobolkaasi ayaa arrimahaasi ka wareysanay nuur halow
waa mahadsan tahay waa ku maqlaa habeennimadii xalay ahayd ayaa horjoogo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxaa lagu soo dilay meel loo yaqaano deegaanka ceelbaar ceelka baar halkaasi oo ay inta badan ka taliyaan kooxaha argagixisada al-shabaab kuna qaadaan cashuuraha intooda badan habeennimadii xalay ahayd halkaasi waxaa ku baxay amaba dhibkaasi geystay dilka ah waxaa soo dilay horjoogahaas ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ciidamo macawisley ah kuwa oo habeennimadii xalay ahayd ka ambabaxay goob u dhow halka ay cashuurta ku qaadaan kooxda maleeshiyada argagixisada al-shabaab beledweyne waxaa habeennimadii xalay ahayd ka ruqaansaday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada shanaad qeybta toddoba iyo labaatanaad si ay u caawiyaan ciidamadaasi macawisleyda ah ee ku sugan deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ninkani la dilay oo horjoogaha ah ayaa waxaa magaciisa inoogula sheegay sida aan xogta ku helayno xismaan in la odhan jiray uuna dadka shacabka ah oo ku gumaadi jiray deegaanka ceelka baar oo qiyaastii magaalada beledweyne soddon kilomitir kaga beegan dhanka koofureed amaba galbeedka magaalada beledweyne horjoogahaasi ayaa waxaa inoogula sheegay in uu maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo u qaabilsanaa qaadista cashuuraha iyo weliba waxyaabaha ay u yaqaanaan sakaawaadka inta badan shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan kadib markii la dilay habeennimadii xalay ahayd horjoogahaasi caanka ka ahaa deegaanada ku dhow dhow magaalada beledweyne amaba gobolka hiiraan waxa ay ku farxeen dilka horjoogahaasi waxayna u mahad celiyeen ciidamadaasi macawisleyda ah iyo weliba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo ka waday maalmihii dambe deegaanada ku dhow dhow magaalada beledweyne amaba goobaha ay ka arimiyaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab sida la ogsoon yahay al-shabaab ayaa waxa uu kasii ruqaansanayaa amaba uu kasii dhammaanayaa deegaanadii uu gacanta kaga hayay gobolka hiiraan iyadoo weerarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada shanaad qaybta toddoba iyo labaatanaad oo si joogto ah uu ugu bilowday gobolka hiiraan mar aan habeennimadii xalay ahayd aana qadka telefoonka aan ku waraystay abaanduulaha qaybta toddoba iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu ii sharaxay in ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ka ruqaansaday magaalada beledweyne ay ku wajahan yihiin deegaanka lagu dilay horjoogahaasi ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxa uuna sheegay in ay ciidamadaasi habeennimadii xalay ahayd ay weeraro ay ku qaadeen saldhigyo ay ku leeyihiin maleeshiyada argagixisada al-shabaab saldhigyadaas ay al-shabaab ay ku leeyihiin kadib markii ay damceen al-shabaab in ay kasoo ruqaansadaan ayaa waxa uu sheegay abaandulaha qaybta toddoba iyo labaatanaad in goobtii ay eega lahaayeen weerar ay ku qaadeen islamarkaana ay al-shabaab ay isaga baxeen deegaanadii waaya kudhow dhowaa magaalada beledweyne ay kasoo weerartay jigland waaya aad baad umahadsan tahay nuur aad baad umahadsan tahay wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan ayuu ahaa dhegeystayaal oo markaasi ka warbixinayay horjoogo lagu dilay eh, gobolka hiiraan oo ciidamada ammaanku ay gacanta kusoo dhigeen taliska ciidanka biliiska degmada barawey ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ay dardargeliyeen howlaha amniga ee markaa deegaankaasi iyadoo oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad markaa qalqalgelin ku hayay amniga taliyaha saldhigga booliiska degmada baraawe laba xidigle ibraahim aadan cali ayaa sheegay in shacabka ku nool degmada baraawe ay kala shaqeeyaan ciidanka amniga sidii loo xaqiijin lahaa amniga deegaanka
august waxyaaba badan isku soo dayday inay magaalada miinooyin soo geliyaan waxba soo geliyaan laakiin ilaahay fadligiisa waxaan ilaahay suurta geliyey inay shacabkii iyo booliska ay wada shaqeeyaan iyo militariga wada shaqeynayaan iyo in wax walba ay markaas ay rabaan inay ku qayaanaan shacabka soomaaliyeed ay ku laayaan aan ka hortagno Eh, alxamdulilah rabbilcaalamiin eh, taasina ilah baa suurta geliyey eh, iyo booliiska soomaaliyeed eh, u taaga inay ka shaqeeyaan eh, waxyaabaha qaarkood ay la socdaan ay dhaqdhaqaaqa baadiyaha iyo gudahaba la socdaan si ay xogta uga helaan eh, shacabka degan eh, nooc walba ay yihiin ay ugu laqmayaan shacabka sidaa darteed waxaa suurta geliyey in magaalada caasimada koonfur galbeed ay noqoto amni uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu yimaado keligii socon karo oo ku lugayn karo meel walba uu mari karo Eh, nin sarkaal hadduu yimaado keligii socon karo taasina waxaa suurta geliyey in sarkaalkaas hadduu cusub yaa yimaado isku markii la qabtaba ama shacabkan soo wacan ay dhahaan nin cusubaa soo magaalada dhex socda muka wareediin noocaas noocaas weeyaan noo sheegaan saa darteed waxaa suurta geliyey in booliskana ay shaqadooda si toos ay u qabsadaan meel walba isku marka laga dalbadana ay tagaan ay ay ay markaas ama eedaysanaha ama ninkii marka laga shakiyey ay soo qabtaan suspektiga ah Eh, markaas shacabka waxa lagu haystay xoogaa lagu haystay ma hadli karin ankii qofkii markaa laga soo qabsan ma soo dooni karin shacabka wax u reeba ma ayna arkin sidaa darteed shacabka waxay go-aan ismarkii aan nimidba eh, wiig anagoo joognabay eh, ismarkii shacabkii shir la qabsanay oo la shirnay qaabkii la wada shaqey lahaa in shacabka la abuurinin eh, xorriyadoo la siiyo meel walba ay aadi karaan laakiin ay dowladda la shaqeeyaan marka suurtagalka amniga aad ujeedid aad ku socotid maanta magaalada dhexda keligaad kaga socotid waxaa suurtageliyey shacabkaas iyo oo wada shaqeyn ka haysta booliska soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda koonfur galbeed
waa taliyaha degmada baraawe ee ciidamada biliiska oo ka warbixinaya xaaladda ammaanka degmadaasi iyo sida ay uga howlgaleen degmo ka tirsan gobolka mudug waa deegaano ka tirsan gobolka mudug oo markaasi dad shacabkaahi ay degan yihiin ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto xaalad biyayari bulshada deegaanka ayaana codsanaya in laga gacan siiyo sidii ay biyo nadiifa ku heli lahaayeen baasha cali xaashi ayaa ka warramaya
wararka ka imaanaya deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa kusoo waramaya in xaalad biyola-aaneedkii u darneed ay ka jirto deegaanadaas waxaana deegaanadaasi hoos yimaadaan deegaan degmo xeebeedka hubyo gaar ahaan deegaanada bacadweyne iyo wasiil halkaas ay ku nool yihiin xolodhaqato badan dhowr jeer ayay cabashooyin noocaana kasoo yeesheen kasoo yeereen bulshada ku nool halkaas kuwaasoo ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad- dowlad goboleedka galmudug in halkaas ay kala gaaraan gargaar ku aadan wadaojinta biyaha iyo sidii bulshada iyo dadka iyo dunyada ku nool halkaasi ku heli lahayn biyo qaar ka tirsan odayaashii waxgaradka ku nool deegaanka dhagaxaya oo hoos taga degmo xeebeedka hubyo ayaa warbixinta qaranka soomaaliya u sheegay in hadda halkaasi ka jirto xaalad biyo la-aaneed oo kusoo noqotay iyagoona tilmaamay in biyaha ay u jiraan wax ka badan afartan kilomitir taasina ay dhibaato kala kulmaan dadka iyo dunyada ku nool deegaanada miyiga ah oo hoos yimaada deegaanada wasil iyo bacdiweyn yaasha alaxa shahriidii muqdisho mudug
mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa ka qayb galay goob ganacsi oo soomaali waa soomaalidu leedahay taa oo laga hirgeliyey magaalada ankara ee oo waddanka turkiga axmed cabdulqaadir ismaaciil ayaa faahfaahintaa soo diray
magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga waxaa markii ugu horreysay laga furay dukaan casriya oo loogu magac daray somaali market kaasi oo ay hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed waxaana munaasabadda furitaanka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ganacsato culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada ankara ugu horreyn yaxye xasan cabdi iyo nasra fardaale oo ka mid a maamulka som market ayaa sharaxaya waxyaabaha ku dhaliyay inay furaan xaruntan iyo adeegyada ay hayaan aad bay u mahadsan yihiin dhammaan marti sharafta nagala soo qayb gashay furitaanka ee marketkan ee casriga aan u bixinay som market annaga marketkan markaan furaynay markii u horreysay markaanu aragnay in baahi weyn ay ka jirto in soomaalidu ay yeelato xarun ganacsi oo ay ka ganacsadaan oo badiil u noqda xarumaha ay aadaan ee turkida ah ama waddanka ka jira oo baahiyahaas jira markaanu aragnay sidaa darteed waxaanu go'aansannay inaannu furno marketkan casriga ah kan oo kaafinaya insha allah baahi kasta oo ay qabaan ummadda soomaaliyeed
fikradda somarket waxay ugu dhalatay wadankan waxaan joogaa laba sano waxaan ka imi qurbaha wadanka maraykankaan ka imi markii aan arkay dhibaatada dumarka soomaaliyeed ay kala kulmaan xagga adeega maadaama ay haysteen nolol iisi ah oo isku saaran oo ay la jaani qaadi karaan baan waxaan ku fakeray in aan u sameeyo adeegyo fudud oo noloshoodii horena u saamaxaysa duruufaha ay ku jiraana ka bixinaysa
waxaa sidoo kale madasha ka hadlay xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga khadar cabdiqani gudoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed ee ankara daahir axmed dhoore iyo sheekh abudalxa oo ka mid a culimmada soomaaliyeed iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada oo soo dhoweeyey dukaanka som market som market somaali market waa marketka maanta laga furayo magaalada ankara waxaan jeclahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala inaan dhiirigeliyo tijaaradu marka waa wax loo baahan yahay xalaasha ah waxay ku gaadhsiinaysaa inaad aduguna cafiif noqoto oona bini aadam aad u baahanin bulshadana aad baahi tirto saas daraaddeed waxaan leehay mabruuq calaykum allah idiin barakeeyo allahana noo wada barakeeyo
haddaan nahay rugta ganacsiga farxad bay noo tahay inaan aragno maalin kasta inaanu helno ganacsi cusub oo ay furinayso soomaalidu runtii anigu waxaan dhihi lahaa haddii ay tahay subermarketkan ama ganacsi kasta oo soomaali ah subermarketka som market ma laha dadkii furtay oo keliya wuxuu maalayaa soomaaliya oo dhan waayo maanta markay arkayaan dadka walaalaheenna turkida aan la nool nahay inay soomaalida halkaa timid ay furayaan subermarkedo ay furayaan dukaamo ay furayaan hoteello madcamiyo taa waxay maalaysaa soomaaliya oo dhan quruxda soomaaliya ayay soo bandhigaysaa dhammaan madaxda iyo culummada iyo hooyooyinka iyo qurbajoogta waxaan leeyahay welcome to submarket haismartiyaynina ka adeegta soomaalidu waa waxaa lagu yaqaanaa inay iscaawiso oo isgarab taagnaato dhammaanteen waxaan rajaynayaa inaan isgarab taagnaanno oo iscaawinno
marka hore waxaa runtii mahad leh allah subxaana wa tacaala marka labaadna waxaa mahad runtii farxadba ah inaan ka soo qayb galo xafladdan furitaanka dukaanka soomaaliyeed ee magaceenna wadahuwan soomaali subermarket waxaan leeyahay ilaahi subxana wa tacaala ha barakeeyo waana noo faan runtii oo maanta farxad bay aniga gaar ii tahay runtii maadaama ganacsigeenna soomaaliyeed uu ku sii ballaaranayo dalka turkiga weliba ay hormuud u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee hal abuurka leh oo ganacsado badan oo fara badan dalka hirgeliyey marka waxaan leeyahay dukaanka horta waa soo dhoweeyaanaa annaga ka soomaali ahaanna maadaama magaalada aan kala degannahay soo dhoweyn karinno kama baana waxaan rabnaa macaamiil ka noqonno weeye oo annaga waa inaan maxaan yidhahdaa qayb ka noqonno oo isku camirno oo aan wax iska wada iibsanno qoysaska soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada ankara waxay bilaabeen inay maantaba ka dukaamaystaan som market oo ay u arkayaan inay ka helayaan adeegyo ay u baahnaayeen axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed daruush magaalada ankara
waxaa sii kordhaya saamaynta fatahaadda webiga shabeelle uu ku sameeyey magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe haddaba wariyaha warbaahinta qaranka u jooga jowhar abuukar maxamed bacdile ayaa qadka ku jira abuukar halow faahfaahin naga sii bal wararkii ugu dambeeyey
aad ayaad u mahadsan tahay iyadoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay fatahaado uu sameynaya webiga shabeelle ay sababeen in ay xidhanto wadada isku xirta degmada mahadda iyo degmada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa iminka kusoo darsama fatahaado hor leh oo kasoo burqaday halka lagu magacaabo buurfulo hoostaga degmada mahadda iyo sidoo kale baarog oo hoostaga degmada jowhar waxaana biyahaasi ay kusoo biireen biyo horaalkaasi u fadhiyey waxaana iminka biyuhu ay u jiraan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka shabeelle qiyaastii saddex kilomitir dhanka waqooyi ee u dhexaysa jowhar iyo macdaay waxaana iminka biyahaas ka hor gudban kana lagu magacaabo cali shoobale oo magaalada halka dhanka degmada macdaay ka xiga sidoo kale biyuhu hadii ay ka sugdaan sidoo kale waxaa sidoo kale magaalada ku hareereysan kanaal lagu magacaabo barwaaqo laakiin maalmo ayay biyuhu eli karaan kanaaladaasi hase haatee waxaa xusid mudan oo gaaray halkaasi maalin ka hor maamulka degmada jawhar gobolka iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanada duulagooleed hirshabelle waxay sheegeen biyahaadu in aysan maamulku gacantiisa ay ka ballaaratay oo aysan waxba ka qaban karin waxayna baaq ku jeegiyeen cid kasta wax ka qaban karta marka magaalada jawar dadka inta badan wadnaha ay furta ku hayaan waxay isha ku hayaan sidoo kale biyuhu gooba ay marayaan dadka qaar waayeelka ayaa sidoo inta badan kuu sheegaya in ay magaaladaba ka tegayaan magaalooyin kala aada intaysan biyihii soo gelin dadka taagtaya sida dadka curyaanka ah iyo sidoo kale dadka guryahooda dadka fatahaadda ay kasoo fool leedahay guryahooda xigaan marka dadka ku nool caasimadooda gobolka hirshabelle rajadooda ninka way xuntaas ahaatee dhanka wax lagama quusta ay leeyihiin marka fatahadahani way iskeefadeen roobabkii maalmihii lasoo dhaafada sidoo kale ayaa kor usii qaaday marka maalmahanba dadku hadalhayntooda waxay ku hadleen fatahaadahaasi sidoo kale wadada isku xidka muqdisho iyo jowhar ayaa sidoo kale xirantay oo fatahaad kasoo burqatay halka lagu maca tulada lagu magacaabo muka dheere hoostalka degmada balcad ayaa sidoo kale wadada si saamaysay tulooyin ay sheegeen dadka maamulka degmada jowhar iyo gobolka shabelle ay sheegeen in dhowr iyo afartan tuulo ay go-doon yihiin dadka odayaasha dhaqankuna ay sheegeen lixdan iyo toddoba tuulo in ay saameeyeen fatahadahaasi marka inta badan hadalhaynta maamulka iyo shacabkuba waxay diiradda ku saareen fatahadahaasi ka hadalkooda marka waxay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya dowlad dowladka hirshabelle in ay gacan ka siiyaan hay-adaha cid kasta wax ka tari karta biyahaasi in ay sidii loo joojin
waayahay aad baad u mahadsan tahay abuukar maxamed bacdilla wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama gobolka shabeellada dhexe halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad degeysanayseen bal markaana qodobka warka dibadda ugu yaraantii labaatan qof oo ay ku jiraan carruur ayaa lagu dilay weerar ah ay qaadeen koox hubaysan oo doonayay in ay dadkani kala wareegaan dhulbeereed ay ku lahaayeen gobolka daarfuur ee rabshadahu markaasi ay ragaadiyeen daarfuur waa gobolka dhaca dhanka dalka koonfurta suudaan oo waqti dheer dagaallo ay ka dhacayeen dadkan ayaa markii weerarku dhacayay ku guda jiray booqashada dhulbeereedkooda ay lahaayeen waana dhacdadii ugu horreysay oo sanadkan ka dhacda daarfuur laba bilood ka hor ayaa dowladdu markaasi kulan isugu keentay beeralayda iyo kooxaha doonayay in ay boobaan dhulka dadkaasi ay tacban jireen dilka dadkani ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo abodos oo sagaashan kilomitir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada nayaala ee xarunta gobolka south darfur dhegeystayaal warkaas subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantiin la socodka iyo dhegeysiga warka ciddii uu sheegay mar kale waxa ay kalala socon kartaa ma ka dhegeysan kartaa website-ka radio muqdisho dot net markaana aan dibidii kugu celiyo xiriiryaha saaka cabdikariin ogeysiis